xaakinnada cutubka labaatan iyo koowaad haddaba raggii reer binu israa'iil waxay ku dhaarteen iyagoo misfaah jooga oo waxay isku yidhaahdeen midkeenna waa inaannu gabadhiisa u guurin reer benyamiin markaasaa dadkii waxay yimaadeen beytel oo halkaasay ilaa hor fadhiyeen ilaa fiidkii oo intay codkoodii kor u qaadeen ayay aad u ooyeen oo waxay yidhaahdeen rabbiyow ilaaha reer binu israa'iilow maxaa waxaannu uga dhex dhaceen reer binu israa'iil in maanta qabiil ka dhimanaado reer binu israa'iil oo waxay noqotay maalintii dambe inay dadkii aroor hore kaceen oo ay halkaas ka dhiseen meel allabari oo waxay bixiyeen qurbaanno la gubo iyo qurbaanno nabaaddiino oo reer binu israa'iilna waxay yidhaahdeen qabiilooyinkii reer binu israa'iil oo dhan yaa ka maqan oo aan imaan shirka ilaah waayo waxay ku dhaarteen dhaar weyn oo ku saabsan kii aan misfaah rabbiga ugu soo shirin oo waxay yidhaahdeen hubaalkaas waa in la dilaa oo reer binu israa'iilna waxay u qoomamoodeen walaalahood reer benyamiin oo waxay yidhaahdeen maanta waxaa jira qabiil ka go'ay reer binu israa'iil sidee baynu inta ka hadhay naago ugu yeelnaa maxaa yeelay waxaynu ku dhaarannay rabbiga inaynaan gabdhaheenna u guurin iyaga oo waxay isku yidhaahdeen qabiilooyinka reer binu israa'iil qabiilkee baa rabbiga misfaah ugu imaan oo bal eeg midnaba xeradii shirka ugama imaan reer yabeesh gelecaad oo dhan waayo markii dadka la tidhiyey bal eeg halkaas ma joogin ka mid ah dadkii yaabeesh gilecaad deggana markaasaa shirkii wuxuu halkaas u diray laba iyo toban kun oo nin oo xoog leh oo waxayna ku amreen oo ku yidhaahdeen taga oo seef ku laaya dadka yaabeesh gilecaad deggan iyo dumarka iyo yaryarkaba oo waa inaad sida tan yeeshaan oo aad inta lab oo dhan wada baabi'isaan iyo naag kasta oo nin la seexdayba markaasay dadkii yaabeesh gelicaad degganaa ka soo heleen afar boqol oo gabdhood oo dhalin yar oo wada bikrado ah oo aan weligood ninna la seexan oo waxay iyagii keeneen xeradii shiiloo taasoo ku tiil dalka reer kancaan markaasaa shirkii oo dhammu wuxuu u cid diray oo la hadlay reer benyamiinkii joogay dhagaxii weynaa oo rimoon oo waxay ugu bishaareeyeen nabad oo markaasay reer benyamiin soo noqdeen oo waxay la siiyey naagihii iyagoo nool yaabeesh gilicaad laga keenay ee ka hadhay naagihii dalkaas oo weliba kuma ay filna oo dadkii waxay u qoomamoodeen reer benyamiin maxaa yeelay rabbigu dilaac buu u yeelay qabiilooyinkii reer binu israa'iil markaasaa odayaashii shirku waxay yidhaahdeen bal inta hadhay sidee baynu naago ugu yeelnaa maxaa yeelay naagihii waa laga baabi'iyey reer benyamiin oo waxay isku yidhaahdeen intii reer benyamiin ka baxsatay waa inay dhaxal helaan si aan qabiil uga baabi'in reer binu israa'iil habase ahaatee waa inaynan gabdhaheenna iyaga u guurin waayo reer binu israa'iil waxay ku dhaarteen oo yidhaahdeen inkaaru ha ku dhacdo kii gabadh u guuriya reer benyamiin oo haddana waxay yidhaahdeen bal eeg sannad ka sannad waxaa jirta iidda rabbiga ee lagu sameeyo shiiloo taasoo waqooyi ka xigta beytel oo ah dhanka bari oo waddada weyn oo sheekem aadda oo beytel ka tagta iyo lebonaa xaggeeda koonfureed markaasay waxay reer benyamiin ku amreen oo ku yidhaahdeen taga oo ku gaada beeraha canabka ah dhexdooda oo bal eega haddii ay gabdhaha reer shiilo u soo baxaan inay cayaaraan dee markaas ka soo baxa beeraha canabka ah oo nin kastaaba naag ha ka qabsado gabdhaha reer shiilo oo markaas waxaad la tagtaan dalka reer benyaamin oo markay aabbayaashood ama walaalahood noo soo cawdaan waxaannu iyaga ku odhan doonnaa warroy raalli nooga ahaada iyaga maxaa yeelay annagu ninna dagaalkii naag ugama aanan reebin idinna ma aydnaan siin iyaga haddii kalese haatan eed baad lahaan lahaydeen oo reer benyamiinna sidii bay yeeleen oo waxay intii tiradoodu ahaydba naago ka qaateen kuwii cayaarayay oo way la tageen oo waxay tageen oo ku noqdeen dalkoodii ay dhaxalka u heleen oo magaalooyinkiina way dhiseen oo degeen oo reer binu israa'iilna markaasay halkaas ka tageen oo nin waluba wuxuu tegey qabiilkiisii iyo xaaskiisii oo halkaas intay ka tageen ayay nin waluba wuxuu u kacay dalkiisii dhaxalka ahaa waagaasna reer binu israa'iil boqor ma ay lahayn oo nin walubana wuxuu samayn jiray wixii isaga la quman